أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta muslimiinta ah ee aynu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo aalaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andulus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu hayno idinkuna aad ku dhegaysan doontaan inshaa allah waxaa ka mid a maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kulan u qabtay dhammaan ardayda wax ka barata faracyada macadka qurduba iyo madaarista nidaamiga ah ee wilaayaadka islaamiga ah kulankaas iyo xafladdii furitaanka ayaan caawo idiin haynaa wilaayada islaamiga ah ee baay oo soo gebagabaysay tartanka qur-aanka kariimka ee degmooyinka wilaayada baay munaasabaddii gebagabadah iyo kaalmihii ay ardayda kala galeen ayaan caawo idiin haynaa waxaa kale oo aan idiin haynaa xalqadii mawaacid ramadaaniyah ee sheekh khaalid xusaynaan allaha ka aqbalee mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka waa habeennimo khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay sagaalka bisha ramadaan sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kulan u qabtay dhammaan ardayda wax ka barta faracyada kala duwan ee macadka qurdub ah iyo madaarista nidaamiga ah ee wilaayaadka islaamiga ah waxaana kulankan furitaankiisa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta iyo culimaa uddiinka wilaayaadka islaamiga ah haddaba kulankan waxaa ka qayb galay tabintanna inooga soo sameeyey cismaan axmed dhuubow wahagaag waxaan ku sugannahay halka uu ka furmayo mukhayamka tacliimiga ah ee doorkiisii labaad amaba qaybtiisii labaad kaasoo uu soo qabanqaabiyey maktabka tarbiyad iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab mukhayamkan tacliimiga ah waa mukhayamkii labaad ee loo qabto macaahidda qurduba faracyadiisa kala duwan ee wilaayaadka islaamiga ah iyo sidoo kale madaariista nidaamiga ah ee hoostaga maktabka tarbiyad iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab galabta ayuu halkan si rasmi ah kaga furmayaa mukhayamka tacliimiga ah mukhayamka waxaa ka qayb qaadanaya arday ka kala timid wilaayaadka islaamiga ah kuwaasoo runtii fursadaanuu maktabka na siiyey ka faa'iidaysanaya islamarkaan ugu faa'iidaysan doono aqoon kororsi isdhexgal dhammaan ardayda ka kala timid wilaayaadka islaamiga ah oo dhexdooda kala faa'iidaysan doono sidoo kale ardayda inta ay ku sugan yihiin mukhayamkan waxyaabaha ay qaadan doonaan waxaa ka mid ah duruus oo runtii waxay ku qaadan doonaan mawaadiic kala duwan oo duruus culumta shareecada islaamka sidoo kale waxay qaadan doonaan aqoon guud sida ay noo sheegeen mas-uuliyiinta maamulka mukhayamka tacliimiga ah galabta waxaa loo joogaa halkan munaasabadii ee lagu furi lahaa mukhayamka ugu horreyn aan soo dhoweyno sheekh xasan oo ka mid ah mas-uuliyiinta maktabka kelimad ayuu u jeedinayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha mukhayamka tacliimiga ah ee ardayda noocyadooda kala duwan ee kakala timid wilaayaadka islaamiga kelimadaasoo runtii u badan dardaaran guud oo ku socdo dhammaan ardayda kakala timid wilaayaadka islaamiga baarak allah fiikum jasaak allah khayr runtii mukhayamkii oo la furaayo nolosha aan la noolnahay qur-aanka say tahay munazl calaa nabiyina maxamed sal allahu aleyh wasalam min suurati alfaatixa ilaa suurati annaas xalaawadiisu ma dhammaato qofkii fahamsan qofkii qabsado waxaa waaye hanuun uma dhinna fi dunya walaakhira waxba kama tegin kitaabullahi yani waa inuusanna faaruqin fii kulli jamiici almayaadiin alxayaati waxaa la yidhahaa markii la tacriifinayo kitaabka huwa kitaabullahi almucjiz fii kulli jawaanib alxayaa wax uu bashar iyo bini aadam iyo isku hadaadin karo ama maalki maaha ina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam liqowmi yatafakaruun liqowmi yacqiluun liqowmi yatadakaruun tadakaruun yatafcaluun yatadakaruun miyaa ku soo horaysa quraanka aslan waxaa waaye meeshii la aadaba asagaa biri ma ah maxaa marka meeshaasi ku jiro maxaan ka faa'idaynaa dhallinyaraa tihin shabaaba ardaya yaryaraa tihin sidaa darteed ha ku qancina wax ka sokeeyo min suurati alfaatixa ilaa suurati annaas inaad saa u toogso sida leebka idan waxaad mar walba ku soo noqotaa qur-aankaas sidaas ah kayfa nakuunu naxnu al'aan maanta seen ku noqonaynaa جزاكم الله خير جزاكم الله فيكم waxaan leeyahay xayaatunaa maca alqur'aan maantay hala bedelo sabxad cusub ha laga dhigto baaraka allah fiikum jazakum allah khayr hagaag dhegeystayaal markaana aan soo dhoweyno maamulaha guud ee muqayamkan tacliimiga ah wuxuu isna ka warrami doonaa ujeedka muqayamkan muddada uu socon doono waxyaabaha lagu qaadanayo iyo weliba sidoo kale inta uu soconayo muqayamka mukhayamkii labaad ee mukhayamaadka sayfiga ka mid ahaa shicaarkiisuna uu ahaa innahum fityatun aamanuu birabbihim wazidnaahum huda mukhayamkan oo loo qabtay ardayda macaahidda qurduba iyo weliba madaarista nidaamiga ee wilaayaadka islaamiga mukhayamkan waxaa nooga bixi doono aan ku qaadan doonaa maadooyin dhowr ah kow alcaqiida alislaamiya aan ku qaadan doonaa taasi oo laba mawduuc oo muhiim ah aan ka ishaari doonno oo ay kala yihiin alwalaa'u waalbaraa iyo addimuqraatiya sidoo kale waxaa noo bixi doono alqur'aan alkariim waxaan qaadan doonaa ta'amulaatun fii suurati yuusuf calayhi salaam sidoo kale waxaa nooga bixi doona mukhayamkan asiyaru waataariikh oo almucaasir ah aa noo bixi doonto waxaa meesha ka marnayn oo aan qaadan doonaa fiqhu lwaaqic waxaa meesha ka marnayn idaaradii maamulkii idaarat addaat naftaadase u maamulaysaa iyo tartiibu alawlawiyaat waxaa barbar socda marka maadooyinkaas anshito nashaatiya ayaa mukhayamka lagu qaadan doonaa oo ay ka mid noqon doonaan oo ardayda u dhexeeya sidoo kale waxaa ka mid ah anshitada mushaahadaat waxyo aan daawan doono waxaa ka mid ah musaabaqaat maca aljawaa'is musaabaqaatun maca aljawaa'is ayaa ka mid noqon doonta dalacaat beriya ayaa ka mid noqon doonta iyo anshito kale oo intaa ka badan ayaa insha allahu tacaala ka mid noqon doonta gabagabadii gunaanudkii ahdaafta loo caqiday mukhayamka waxaa ka mid ah kow in la xoojiyo isku xirnaanshaha alukhuwa aliimaaniya noo dhexaysa sidoo kale altacaarufu fiima baynana annaga inaan isbarano meelo kala duwan ayaan ka imaano sooma inaan inaga isbaranno iyo inaan ku saaxiibno watasaxub calaa darbi rashaad waxaa kaloo ka mid a tabaadulu alafkaari waalaaaraa bayna alطalaba inaan fikradaas dhaafsan nabi meelow ka imaadee waxaa kaloo ka mid a tarqiyat wa rafc in kor loo qaado thaqaafaat alطalaba thaqaafada ama aqoonta dhallinyaradan qiimaha badan in horfadhida waxaa kaloo ka mid a tanshiid cuquul annaashi'iina waashabaab caqliyadeeni in nashaad la geliyo firfircooni la geliyo diraasaa ka soo baxnay imtixaanaa ka dambeeyey sidaa daraaddeed marka imtixaanadii wixii in laiska tanshiitiyo inaha ayaan isaga soo koobaynaa waagaa gabagabada ayaanu soo gaarnay markaana waxaa ardayda kelimad furitaano mukhayamka u jeedinaya sheekh cabdiraxiin muudey oo ka mid ah mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuuna ka hadli doonaa sheekha furitaanka mukhayamka wuxuuna ardayda u jeediyey dardaarano kala duwan oo ku saabsan inay ka faa'iidaystaan muddada ay ku jiraan mukhayamka anigoo ku hadlaya magaca maktabu tarbiya wa tacliim aad ayaan ugu faraxsannahay wujuuhdan nayarada ah dhallinyarada ah ee ifayso ee ka muuqato wanaagga iyo khayrka inaan maanta kelimo aan hortooda ka iraahdo aad baan ugu faraxsanahay warta soo dhowaada waalidiintiina u timaadeen waa kala faa'iidaysanaynaa biidni illaahi tacaalaa bishii ramadaanka ayaan ku jirnaa shahru lkhayr shahru ljihaad shahru lqur'aan markaa horta bishaasaan ku jirnaa dowrkan wuxuu ku soo aaday oo muqayim sayfiga wuxuu ku soo aaday bishan barakaysan ayuu ku soo aaday sidaa daraaddeed aada ha loo cibaadaysto fursa haysatiin rasuulka sala allahu alayh wasalam sabcatun yudilluhum allahu fii dillihi yowma laa dilla ilaa dilluhu yaa ku jiray shaabun nasha'a fii cibaadati illah nin dhallinyaro ah oo ilaahay cibaadadiisa ku soo koray ilaahay aada buu jeceliya maantana shabaabka waa idinka cabdullaahi ibnu cumar cabdullaahi ibnu zubayr anas ibnu maalik dhammaantood maxay ahaayeen dhalinyaray ahaayeen shabaabay ahaayeen diintaana hadda waxa weynay ku leeyihiin anas ibnu maalik oo rasuulku u khidmaynayo toban sano keliya meeqaa xadiisoo ka wariyey waxaan idinka rabaa yaa awlaadii inaad dadaashaan quwi iimaaniya inay imaan dad ina isdhexgalay oo walaalo ah oo isbartay inaa noqotaanaa loo baahan yahay quwada inaa ilaalisaan insha allahu marka muqayim seefiga ahaa dowrkiisii labaad waa noo furan yahay jazaakum allahu khayran ilaahay idin barakeeyo wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu markaana soo dhoweyno qaar ka mid ah ardaydii ka kala timid gobolada wilaayaadka islaamiga ah kasoo qayb galay ee runtii mukhayamkan tacliimiga ah iyo dareenkooda farxadeed ee ku aadan ee mukhayamka awalan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu anigoo magacaygu yahay mukhtaar maxamed nuur ibraahim oo ka socda madrasada alfurqaan ee ku taala walaayada ee gedo waxaan maanta joogaa magaalada jilib ee jubbada dhexe waxaan insha allahu tacaala kasoo qeybgalay muqayam tacliimi ah ee uu qabtay xaraka maktabka tarbiyada iyo tacliimta ee xarakada shabaab mujaahidiin waxaa rajaynayaa inaan wax badan ka faa'iidi doono insha allahu tacaala الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه أما بعد أولا أحييكم بتحية أزكى تحياتي وأصدق كلامي تحية أحلى من العسل وأبرز من الثلج تحية ممزوجة بناء الورد والياسمين ومحذوفة بشد الرياحين وأزف إليها wahiya assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan kadib ugu horeyn magacaygu waa cabdimaalig macalin aadan kana socda machadul qurduba lidaraasaat alislaamiya waalculuum alidaariya ee degmada jamaama ee wilaayada jubbada hoose maanta waxaynu dhex joognaa maanta waxaynu dhex muquuranaynaa mukhayam uu inoo qabtay muqayam fii tacliimi tarbiya watacliim uu inoo qabtay maktabka tarbiyada waxaynu rajaynaynaa inaynu ka faa'iidno waxyaalaha aada u wanaagsan insha allah anigi walaalihii kale waxaan u rajaynayaa inaynu ka faa'iido bismi illaah alxamdu lilahi waxda wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah amaa bacd magacaygu waa cabdiqafaar farxaan ka socda macadka qurduba walaayada islaamiga ah ee hiiraan maanta waxaynu ka qayb galaynaa multaqa muqayam tacliimi ah kaas oo inoo qabtay maktab tarbiya wa tacliim lxarakat shabaab mujaahidiin oo ka dhacaya degmada jilib ee walaayada islaamiga ee jubbada dhexe
hagaaga dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafreebka wararka wilaayadii islaamiga ah ee baay ayaa soo gebagabaysay tartanka qur-aanka kariimka ee degmooyinka wilaayadaasi tartankan oo u dhexeeyay ardayda madaarista qur-aanka kariimka ee degmooyinka wilaayadii islaamiga ah ee baay waxaa kasoo qayb galay afar iyo labaatan arday oo ka kala socday siddeed degmo oo ka tirsan wilaayada baay waxaana ay ku tartamayeen soddonka shan iyo tobanka iyo tobanka jus ee qur-aanka kariimka xafladii gabagabada tartankaasi oo lagu qabtay masaajidka jaamaca ah ee degmada bulafulay waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin iyo martisharaf kala duwan oo halkaasi kelimaad ka jeediyey ugu horeyn waxaa munaasabadaasi kelimad ka jeediyey sheekh cabdi-ilaah oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga ah waxaa kaloo farxad noo ah inaan maanta idinkala soo qayb galno xafladan lagu maamuusayo ardaydii ku tartamayay qur-aanka kariimka ah daayarta ku tartamaysay qur-aanka inaan kala soo qaybgalno xafladooda aad baan ugu faraxsannahay xaqiiqatan daayartan waxaan odhan lahaa oo maanta qur-aanka ku tartamaya waxaa tihiin jiilkii khilaafada islaamka ee soo socotay ee ififaalaheeduna ay muuqdaan insha allah in adduunka ka hirgelino aan ku dadaalayno raggii hoggaankeeda qaban lahaa ee furimaheeda kala duwan buuxin lahaa ayaa tihiin markaa hamigu yuu noqon qur-aankan ku tartamay oo dhammeeyey oo keliya ha noqdo himmaddu ha noqoto mid caaliya ha noqoto maaragtay kitaabka sidii loo difaaci lahaa sidii waa la xifdiye loo ilaalin lahaa xifdigiisa loo sugi lahaa sidii loogu dhaqmi lahaa inay himmaddu noqoto ayaa maaragta laydinka rabaa kelmadna waxaan odhan lahaa waalidiintii ilmahan soo barbaariyey ee insha allah ilaahay sabab uga dhigay inay ka qayb qaataan inay qur-aanka kitaabka ilaahay xifdiyaan waalidiinta waxaan leeyahay ilmihii qur-aanka waynoo xifdiyeen laakiin ku dhaqankii insha allahu tacaala isaguna waxaa la rabaa in xil layska saaro oo waxaa la yidhaahdaa marka la leeyahay tarbiya wa tacliim tacliimta ayaa looda fudud qofku waxaa laga yaabaa udagaaman inuu wax ku xifdiyo oo macluumaad ku weeleeyo oo ku fahmo laakiin tadbiiqaya ku dhaqanka ayaa wakhti dheer iyo u baahan in lagu celceliyo lagu celceliyo sidii qofkaas suluugiisa dhaqankiisa wax looga bedelo marka waxaan lahnaha horta ogaadeen waalidiintu tarbiyat ulawlaad maaha shay iska maaragtay laga tegi karo ama qofkii doonaa laga tegi karo qofkii doonaa loo qaban karo waa farad weeye sida salaadu farad ilaahay kaaga dhigay soomka iyo faraaisha kale iyo jihaadka maaragtay maanta uu farad caynka u yahay sidoo kale ayaa tarbiyada ilmuhuna waxay u tahay farad min alfuruud ayay ka tahay oo de ilaahay baa inagu amray ilmaheenna inaynu naar ka badbaadinno ilaahay wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara naftiinna iyo ehelkiinnaba naar ka badbaadiya caliy ibn abi aalib radi allahu canhu oo arrintaas maaragtay aayaddaa ka hadlaya wuxuu leeyahay macnaheedu waxaa weeye callimuuhum wa adibuuhum umarka wax bara dhaqanka islaamkana bara ku edbiya dhaqan iyo tarbiyaha u noqoto dhaqanka islaamka ilaahay ku xira weeyaan sida kale waalidiintu ha ogaadeen tarbiyadu waa cilmi la barto qofna kuma dhalan oo qof walba maanta koonka imanayay isagoo jaahil ayuu yimi oo waxba aqoon oo de waatuu ilahay ay qur-aan inoogu sheegay ilaahay waa kii hooyooyinka calooshada idinka saaray idinku waxba ogeyn waladii akhrajakum min buduuni ummahaatikum laa taclamuuna shaya marka ha ogaadeen in tahay cilmi la barto oo lana heli karo meelihii laga baran lana la heli karo kutubtii baa jirto laga qoray makaatib iyo shaamilaad iyo baa jira laga barto rag culimahood la weydiin karaa jira oo arrintan laga yaaba inay cilmi u leeyihiin marka tarbiyaduna waa shay la barto sidii ilmaha loo tarbiyin lahaa in la barto waalidka ku boorin lahaa intaasi kadib waxaa munaasabadda looga dhawaaqay natiijada ardayda kaalimihii ay kala galeen iyo weliba abaalmarinadooda tartankun gobolka madila qobadaw mayba ku horreeyey degmooyinka iyo heer tuuli ku horreeyeen runtii gobolka mayba ka kooban yaha siyeed degma sida macruufka iyo wayna lukaqobaday dhammaan degmooyinka wilaayada laha ku bilaaw degmada ufurow antana ka egda degmada labaatan jarow haddii aana degmooyinka hisaaba mayba kumada degmada gasaxdheera baydhabo fulaay ufurow berdaale buuraha kaba labaatan jarow diinsoor sada macruufkii dhammaan walka qobaday horti hor may aada jartay haddii tartanka la qobadee la era dhowr degmo oo kale muqnaada jartay ama madinka yarta hal degmi muqnaada jartay haddina saas oo kale may aada jartay haddii wal tartamee la er degmadii wal hadirta naftirja lamaadoo sayle hadiraasi sediidi kaamilka lugfadaay mahadiraan sanadkun kun afar boqol afartii toddobada ee dhammaan degmooyinka may bahadiradeenna lanwilay kab sadiidi lukufadaay ajizadii lukufadaayana hadiradeen soddonku jus tumishantu jus tumanku jus asreebka degmooyinka mayba ku qiib galay arday tiradiiyo deerasa afar boqol toddobaatay lama arday isreebka degmooyinka dhammaan siyeedka degma wilaayada ka koobanta tuulooyinka iyo deegaanada kushalkooyan may bahayana konton iyo sagaal deegaan dugsiyada qur'aanka oo biyaajadun tartanka ku qiib galay degmooyinka maylaraayo deegaanada shal duwan ee boqol sagaashan iyo sagaal deegaan iyo tartankaas ku qiib galay ardayda sanadkun soddonka jus hansurunti iniya ka tartanta waa sagaalun arday ardayda ka tartantay tumishanta jus boqol lixdan iyo li arday ardayda tumanka jus ka tartantay lama boqol tumi ili arday ardaydun labaatay afarta ee horteen fadhiyid maylaha ku hulayha afar boqol iyo toddobaatan lama arday saasa mayba ka kooytahay degmo kasta laha ku qaaday sadiida arday oon ka sarayd saasa gobolka lakashaani labaatan iyo afartaas ardayana gobolka bifadlillaahi tabaaraka wa tacaala ka tartanti intaas nisaasdan la socda madii ana geeka hangnagda oo maylar natiijada oo guddigii haninsaari ilaahay barakaya ardayda horta si isim ku warqabtaan fooda lisgeli isimba dhugunsadaaseen ilaahay subaana watacaala waa ka mahadsanyi noocyo badan alla ku fiiriya jawaanibtii oo fiiriyaa in guddiga goley insha allahu tacaala yo bak warbi jawaanibtii lahasaari iyo degmooyinka kaalmihi shalgaleen yo may fadayn insha allahu inaan antu ku xus soddonka jus oo kale mayba ku sheego doonnay sed arday tuma ishanta mayba ku sheego doonnay sed arday tumunka may ku sheegaanay sed arday sagaal arday insha allahu tacaala yo kaalmaha hor yo galeen labaati afar sagaalka saku jaradaasan tumishanta arday hertiin insha allahu tacaala yoona may balahaado doonana may larahayo jaa'izatu lmushaaraka yo lahaado doona haddii ilaayar lankan ka horreey soddonka jus haddii ana insha allahu tacaala antunku weera magaaje weliba dherey mayna sheegay magaaje iyo degmadiisa iyo derajadiisa iyo abaalmarintu nasiibkan heli mayn weerana insha allahu tacaala faa'iiska koowaad ama lankanka horreeyo oo soddonka anka sarey magaajiye mayba la erey cumar xusayn aadam oo ku socda degmada baydhabo derajadiisna eeta sagaalan iyo toddoba dhibi shan insha allahu tacaala maybalana حسرمي عمر هدين دغا ان شاء الله تعالى بارك الله فيك ان شاء الله تعالى او المرينت اد هلينا مايبا ان شاء الله تعالى ين نغدو دونت هدي الله سبحانه وتعالى اوغولااد مصحف القران الكريم ين كهوري horta laag oo tiradii dhoonta 130 dollar بارك الله فيه لان ان شاء الله تعالى ardayga lamaad oo usun in شاء الله تعالى عمر mayla raayo hakiiga way banagaday ha abdi isxaaq maxamed oo ku dareera degmada labaatan jaro derajadiisna eta sagaalan iyo toddoba mayba la kukubadi oo kale hor lakuku jare mayla raayo nusbuund ardaygaas insha allahu tacaala may abaalmarin helay musxafka qur-aanka kariimka iyo saas oo kaleeto cabdulaahi isxaaq mayba abaalmarin helay agdiiras boqol dolar ardayga saddexaad oo mayla raayo isu soddonka juska tartami magaaji mayba la erey yuusuf sheekh cali xasan oo ku socda degmada buurhakaba ee derajadiisna eeta sagaalun iyo li abaalmarinta usaali musxafka qur-aankan ka horreeyey insha allahu tacaala mayba haddan hakiige lacag deeraasta toddobaatan dolar antaas mayn ku gudbaane soddonka jus yaan ku gudbaan insha allaahu mayba galaan insha allah tumishan tujus tumishan tujus lankan koray waliba magaaji leeray xasan mucallim isxaaq moxamed oo ku dareera degmada buurhakaba derajadiisna shaandhadi sagaalun iyo sagaal dhibi shan oo abaalmarintuusa helayn insha allahu tacaala musxafka qur-aanka kariimka iyo lacag deeras boqol boqol dolar ardaygii lamaad magaaji waliba leray cabdulxafiid isxaaq gaale oo ku socda degmada ufurow derajadiisna eta sagaalun isiyeed abaalmarin anhali musxafka qur-aanka kariimka iyo lacag toddobaatan dolar kaalinta saddexaad ee tumashantu jus magaaji waliba leray cabdulaahi sheekh isxaaq ibraahim oo ku dareera degmada bulfulay oo derajadiisna eta sagaalun ili abaalmarin aan helay musxafka qur-aanka ilaa konton dolare meetana fiiriyaan insha allah dhanka tumunka heje ya fiiriyaan haddii ilaahay era tumunka maybaan ka horreeye arday magaaji raw mukhtaar maxamed nuur oo ku dareera degmada buulufulaay ee derajadiisna eta sagaalun iyo sagaal abaalmarin aan helay lacag siyeetan dolar deerasa musxafka qur-aankan ka horreey ya in sha allahu tacaala ya ka guulaysad baarak allahu fiihi lan insha allahu tacaala ardayga lamaad oo derajada lamaad sheeni tumunku jus magaajiya waliba la eray asad aadam mucallin cabdulaahi oo ku dareera degmada labaatan jarow derajadiisna eeta sagaalan iyo toddoba insha allahu tacaala abaalmarin aan heli musxafka qur-aanka kariimka iyo lacag deeras lixdan dollar ardayga anka dambeey oo tumunka jus oo qiibaanka horreey ah magaaji wali la eray cabdishakuur aadam mucallim oo ku dareera degmada ufurow derajadiis eeta sagaalun iyo shan oo insha allahu abaalmarintiisna aan heli musxafka qur-aanka kariimka iyo lacag deeras afartan dollar
waa hagaag markan waxaad ku soo dhowaataan xalqadii mawaacid ramadaaniya oo uu horay u jeediyey sheekh khaalid xuseenaan oo ka mid ahaa hoggaanka mujaahidiinta alqaacida oo aan annaguna idiinsoo tarjumnay waana xalqadii toddobaad
عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا رب يا رب يا رب هذا موسم البشرى تصفو القلوب وتطول الأبدان
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا مباركا طيبا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أحباب الكرام هناك مرض انتشر عند كثير من الصالحين والمصلحين وبين النساء والرجال وبين الكبير والصغير وبين المتعلم وغير المتعلم وهذا المرض يعتبر من كبائر الذنوب من كبائر الذنوب walaalahayga sharafta badan waxaa jira cudur si weyn ugu faafa in badan oo ka mid ah dadka saalixiinta ah kuwa wax hagaajiya dumarka iyo ragga dhexdooda dadka waaweyn iyo kuwa yaryar sidoo kale cudurkaasi wuxuu galaaftay arday iyo macallinkiisa waana cudur lagu tilmaamo mid ka mid ah kabaa'irta dunuubta waana xasadka haddaba muxuu yahay xasadku xasadku waa sida uu al-imaam annawowi allaha u naxariistee ku sheegay kitaabkiisa riyaadu saalixiin wuxuu imaamku leeyahay xasadku waa inaad tamaniso inay zuusho nicmada waa adiga oo jeclaada in walaalkaaga uu waayo nicmada uu haysto ha ahaado gallad iyo nicmo diineed ama mid dheef adduun allah subxaanahu wa tacaala wuxuu kitaabkiisa kariimka ah uu ku xusay in sifaadka yuhuuddu uu mid ka mid ah yahay xasadka waxay ahaayeen kuwo aan dadka kale la jeclayn waxa uu allaha siiyey tani waa mid ka mid ah tilmaamaha ay ku sifoobeen yuhuudda waxaa kaloo jirta in dembigii ugu horeeyey ee allah lagu caasiyo uu ahaa xasadka waxay ahayd markii ibliis uu xasday nebi aadam nebiga sala allahu calayhi wasallam wuxuu noo dardaarmayaa in aan isxasdin wuxuu yidhi ha isxasdina oo ha isku caroonina ha isjarina hana isku dhabar jeedinina ee addoommadii allah waxaad ahaataan walaalo allah subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamaha dadka mu'miniinta ah markii uu ka hadlayey qur-aanka uu ku yidhi
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا khillan waxaa lagu fasiraa xasad yacnii wax xaqdi ah in aan loo qaadin kuwa mu'miniinta ah xasadku waxa uu leeyahay waxyeello iyo dhibaatooyin haddaba walaalahayga sharafta badan waxaa ka mid ah dhibaatooyinka uu leeyahay xasadku in qofku uu ka hor yimaado qadaha alleh ma og tihiin in xaasidka aan ka hadlayno uuba ka soo horjeedo qadaha alleh waaba sida allah baan ka magangalnaya in uu tuhungelinayo awoodda iyo qadaha alleh yacnii waxay ka dhigan tahay in allaah uu weydiinayo rabbiyow maxaad hebel ugu nicmaysay oo aniga iigu heli weysay nicmadaas maxaa u siisay oo aniga ii siin weyday wuxuu allaah ku haystaa qadahiisa wuxuu aad iyo su'aal ka soo saarayaa maamulka alleh annaguna waxaan ognahay in allah subxaanahu wa tacaala uu yahay midka ugu cadaaladda badan uguna naxariista badan arrimahana ma dhigo ilaa meesha ugu saxsan oo ay mudnaayeen mooye sababtoo ah magacyadiisa ayaa waxaa ka mid ah alxakiim micnaha magacaasna waxa uu muujinayaa in allaah uu shay kasta dhigayo halka ugu munaasabsan ee uu leeyahay waxaa sidoo kale dhibaatooyinka xaasadnimada ka mid ah in qofka xaasidka ah mar weliba uu noqdo qof walaac badan oo niyadjabsan mar weliba uu arko qof allaahu u nicmeeyey xagga diin iyo adduunba wuxuu nafsi ahaan dhibsanayaa kheerka uu ku arkay walaalkii xitaa dadka qaarkood nasiib daro waxaad arkaysaa in xasadka aadba ka dheehan karto wejigooda tusaale ahaan waxaa soo dhacaya war ku saabsan in hebel allaah uu ku arsuqay oo uu helay maal badan ama fulaan hadiyad ahaan loo siiyey gaari waxaad midka xaasidka ah had arkaysaa in uu kahanayo in allaah nicmadaas uu ku soo dejiyey addoommadiisa wuxuuba durbadii isla koobayaa ciil iyo cedho wejigiisa ayaana isbeddelaya midab ahaan allaah baa xumaan ka nasahane waxaad arkaysaa insaankaas oo indhihiisa aynan ka muuqan farxad kama dheehanaysid inuu la faraxsan yahay walaalihiisa mana la murugoodo xaaladahooda murugada nebiga sala allahu calayhi wasallam wuxuu mid ka mid ah sifaadka iyo tilmaamaha mu'miniinta dhammaystiran ka dhigay in walaalkiisa uu la jeclaanayo waxa uu naftiisa isagu la jecel yahay wuxuu yidhi midkiin ma rumaynayo allaah ilaa uu walaalkiis kala jeclaanayo waxa uu naftiisa la jecel yahay walaalahayga aan jecelahayow waxaa qof weliba oo qalbigiisa ka buuxa adduunyada aad arkaysaa isaga oo danaynaya una murugoonaya laakiin qofka aan u aabbayeelin adduunyada taasoo ah midka ka saahiday waa sida uu sheegay al-imaam ibnuqayim waxa uu la kulmayaa nasiino xagga qalbiga iyo jidhka ah qofka qalbigiisa ku xidha aakhirada ma fiirinayo arrimaha adduunyada la xidhiira iyo waxyaabaha liita balse wuxuu u mubaarakaynayaa dadka isagoo u hambaynaya qofka uu allaah u sakhiray ganacsi ama midka helay shahaado sare ee xagga waxbarashada ah wuxuu allaah u weydiinayaa inuu u barakeeyo waxa uu siiyey addoonkiisa isku day walaal inaad la jihaado naftaada arrintaasi waa muhiim si allaah nafsadaada uu ugu arko daacadnimadiisa waxaa mar kale idiin sheegayaa walaalayaal cudurku xasadku waa mid faafsan sida uu sheegay al-imaam ibnu teymiya qofka jasadkiisa kama marna xasadka balse kan sharafta leh waa uu qariyaa halka midka liitana uu soo muujiyo waa inaan ka taxadarnaa oo aan quluubteenna dib u egis buuxda ku samaynaa sababto ah xasadku waa mid ka mid ah kabaa'irta dunuubta waxaana loo tixgeliyaa inuu qayb ka yahay ka hor imaanshaha qadarta iyo qadaha allaah ma isweydiinaysaa sideen qalbiga uga nadiifiyaa xasadka waxaan kuu sheegayaa in qalbigaaga aad kaga daahirin karto cudurkaasi inaad la jihaado nafta kan aad xasdaysana aad mar weliba u ducayso adiga oo allaah ka hor baryada qalbigaaga nadiifinaya allaah ayaan weydiisanaynaa in quluubteenna uu ka daahiriyo xasadka
الله الكريم رب العرش العظيم أن يطهر قلوبنا من الحسد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله
guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey barnaamijkan inaan si fudud idinkugu soo gudbinno idinkuna aad sisanku dhegaysataan inta aan barnaamij mid ka la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ramadaan mubaarak